madaxweynaha la doortay ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil ayaa maanta xilkii waxa ay kula wareegeen munaasabad goobjoog ay ka ahaayeen diblomaasiyiin iyo wasiiro ka kala socda dalalka yurub iyo bariga afrika taasi oo lagu qabtay magaalada hargeysa labadii madaxweyne ee ka horreeyey madaxweynaha xilka haatan la wareegay iyo ilaa iyo afar madaxweyne ku-xigeen oo hore ayaa iyaguna halkaas goobjoog ka ahaa wariyahena v o a barkad maxamuud kaariye ayaa ka qayb galay munaasabadaasi warbixintan ayuuna loogu soo diray waxaan ilaahay ugu dhaartay waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo in aan u noqonayo daacad daacad diinta islaamka diinta islaamka dalkayga somalilan dalkayga somalilan dadkiisana dadkiisana ku maamulayo ku maamulayo sinaan sinaan iyo cadaalad iyo cadaalad inta aan xilka hayo inta aan xilka hayo waa madaxweynaha cusub ee somalilan muuse biixi cabdi oo maanta isaga iyo ku-xigeenkiisa marlabaad kala doortay cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici loo dhaariyey mas-uuliyadda madaxweynenimo iyo ku-xigeen ee shanta sanne ee soo socda munaasabadda uu madaxweynihii hore ee xilka ka degay axmed maxamed siilaanyo uu maanta xilka ugu wareejiyey madaxweynaha iyo ku-xigeenka cusub ee la doortay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiro diblomaasiyiin xildhibaano iyo ganacsato ka kala socotay dalalka etoobiya jabuuti kenya uganda ingiriiska sweden holland midowda yurub iyo dalal kale oo caalamka kale ka mid ah sidoo kale madax dhaqameed ka kala yimid deegaanada soomaalidu degtay ee bariga afrika ayaa iyana goobta joogay marti sharaf kale oo aada u tiro badan oo dalka qaybihiisa kala duwan ka yimid ayaa iyana goobtaasi ku sugnaa madaxweynaha xilka ka degay axmed siilaanyo oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu dadaal nooc kasta oo ay tahayba u huray in la helo somalilan mid ah oo horumarsan taas oo uu sheegay in muddo konton sanno ah uu ummadda ugu soo adeegayey madaxweyne siilaanyo waxa uu sheegay in doorasho xor iyo xalaal ahi ay somalilan ka qabsoontay waxaanu ammaan u jeediyey madaxda xisbiyada mucaaradka ee qabalay natiijada doorashada isagoo tilmaamay in madaxweynaha cusub uu ku wareejinayo waa sida uu hadalka u yidhi dal iyo dad midaysan marka aynu tartanka siyaasadda ku kala badinno ama ku kala calaf qaadno waxaanu dunida tusnay inaanu nahay dal iyo dad leh ilbaxnimo guun ah oo maarayn kara murankooda iyo mashaakilkooda gaarka ah isla markaana eebbahii baynoo siiyey inay xalidhalay ka noqdaan xanaftii iyo xafinta ka ay beertay xamaasadda siyaasaddu madaxweynihii isaga kasii horreeyay daahiryaala kaahin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa jeediyey hadal dulucdiisu ahayd geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorasho ee somalilan waxaanu ku dheeraaday sidii qoriisu dhiibka ahayd ee madaxweyneyaashii kala dambeeyey ay xililka isagu wareejiyeen waxaanu tale u soo jeediyey madaxweynaha xilka la wareegay waa inay dadka reer somalilan ku wada siman yihiin cid gaara oo iska soo qadinta oo dadka kalaan kaaga dhownahay tidhaahda waa inayna meesha iman muuqatay ololihii doorashadiinna xisbiyaan samaysannay inaan kaga baxsanno maaragtaanay beelnimada iyo qabyaaladda ee ay ka dhammaan laayihiin walaalaheenna koonfurta soomaaliya joogi xisbinimada in dib loogu soo dabaalo oo xisbinimadu ay noqoto wax ka sarreeya qabiilka taana waa kugula dardaarmayaa waxaa kaloo kugula dardaarmaya mudada madaxweyne inaad la tashato cid kastoo oqoon leh iyo cid kastoo waayo arag ah balse ay noqoto go-aanku mid adiga kaa soo baxa waa inaynan meeshaa jirin cid shaadhkaaga gashata oo muusaan ka wakiilahay tidhaahda madaxweynaha xilka la wareegay muuse biixi cabdi ayaa markii la dhaariyey kadib khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey halkaasi waxaanu tilmaamay sida uu arko martida xil wareejinta kasoo qayb gashay dalalkii soomaaliyeed qaybtii jabuuti qaybtii ethoobiya qaybtii kenya somalilan waxay naga dhigan maanta qaybtii muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagoo qaranka somalilan ixtiraafsan ay kasoo qayb galaan aan filayana aan filayana inay dhowaan kasoo qaybgali doonaan oo aanu iskaashan doonno oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arrintayadu suurtoobayday inay mid noqoto durafii dhacay awgeed deetana nin waliba dowladdiisii iyo qarankiisii gaar u dhistay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan iyagana waxaanu ka rajaynayna u hambaliyaan wixii tallaabo horumar ayaanu subaynay waxa uu sheegay in somalilan ay ku gaadhay heerkan iskutash waxaan u sheegaynaa caalamku inaanu dayn nagu lahayn waa kuwa halkaa fadhiye inaan cidan dayn nagse oo aan oo aan baanka baanka adduunyada ee weynana caawinin oon baanka afrikana caawinin oon dowladaha carabeedna caawinin oon kuwa muslimkana caawinin doorashada iyadii hawlahayga ilaah iyo ummadda soomaaliyed baa isku tashaday walaalaha soomalilan soomaaliya jooga xamarna waxaanu u sheegaynaa inay isku tashadaan ooy waddada raacaan ooy ka baxaan ku tirsanaanta dowlada sheeye iyo ciido aan iyaga hawlahooda siyaasigaa u qabanaynin madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu sheegay inay ka go-antay in xukuumaddiisu horkacdo maaran iyo isku-filnaansho sida uu yidhi ay somalilan gaadho intaasi kadib waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la xaliyo xanaftii iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashadii qabsoontay waxaan diyaar u ahay oo tallaabooyinkeeda inaan qaaday haddana aan wadaa waxa lii wixii xanaaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kulmiye lagu jiibsado oo walaaladayada wax tirsanaya aanu qaboojinno iyagana waxaa laga rabaa walaaladaya wax tirsanaya inay gar qaataan inay goga soo fadhiistaan dhinaca kale waxa uu ka hadlay nooca dowladda uu soo dhisi doono iyo hanaanka ay u shaqayn doonaan waxaan ballan idinku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dowladda ka mid ah hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday wakhti tahay waxaanu idinmala qaadinaa inta qof bini'aadmi kari kara inaanu ku dadaalno sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan u sino- u sinaano sidii halkan lagaga dardaarmayay waxay noqon doontaa inay noqoto dowladdan dhis doona iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarrayn karaan laakiin sharciga loo siman yahay meel kastoo aad joogto barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay barkhad haddaba munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub ee somalilan waxaa ka qayb galay wakiilada dowladaha gobolka diblomaasiyiinta reer galbeedka ah kuwa carabta iyo afrika waa kan mar kale barkhad maxamuud kaariye munaasabadda ay xilka kula kala wareegayeen labada madaxweyne ee somalilan madaxweynaha xilka ka degay axmed siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee la dhaariyey muuse biixi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro diblomaasiyiin xildhibaano iyo ganacsato ka kala socota dalal ay ka mid yihiin kuwa bariga afrika iyo kuwa yurub wafdi uu hogaaminayay safiirka dowladda ingiriiska david conka ayaa ka mid ahaa martidii goobta joogay waxaana safiirku halkaasi ka hadlay uu sheegay in geedigii doorasho ee qabsoomay iyo aqbalaadii natiijaduba ay tahay waxa la ammaano waxaanu halkaasi kaga dhawaaqay And I'm delighted waxaanan aada ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in ingiriisku shan iyo labaatan milyan oo pound uu ku shubayo sanduuqa horumarinta somalilan geesta kale safiirka dalka holland franciscus albert oo isna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyo la xidhiidha doorashada xil wareejinta iyo mas-uuliyiinta cusub kadib wuxuu hadalkiisii ku gunaanaday we stand with you in every way.
si walba waanu idiin garab taagannahay safiirka dalka sweden andres fon oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa And I can now waxaan hadda idiin sheegi karaa in dowladda sweden ay go'aansatay inay sii labalaabto iskaashigii horumarineed ee la lahayd soomaaliya iyo somalilanba safiirka midooda yurub veronique lerons ayaa iyana halkaasi ka jeedisay hadallo u badnaa hambalyo iyo mahadnaq la xidhiidha doorashada hase haatee munaasabadda kadib ayaan weydiiyey siday u aragto hadal u jeediyey madaxweyne muuse biixi oo dulucdiisu aha inaanay jirin caawimo bulshada caalamka ka yimi oo somalilan loo sheegan karo waxaanay ku jawaabtay The first thing I should say is that Somalilanders already depend on us, on themselves, to develop and to. In, they stand on their own feet and they have stood on waxa their ugu own horeeya feet ee for aan 26 dhahayo years, waxa ay since the tahay beginning of dadka reer this.
somalilan iyagaa isku tashaday si ay u horumaraan iyagaana cagahooda isku taagay muddo lix iyo labaatan sano ah bilowgii hore somalilan ma helin caawimo dibadeed waxay tahayba waxaanay maareeyeen inay dhisaan qaran wafdiga ka socda dalka etoobiya waxaa hogaaminaya wasiirka gaadiidka ee dowladda federaalka axmed shide waxaanu ka koobnaa laba qaybood oo ka kala socda dowladda federaalka iyo sidoo kale qayb ka socday dowla deegaanka soomaalida oo iyana hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka waxaana xubno ka ahaa wasiiro iyo madax dhaqameedyo tiro badan wafdiga ka socday dowladda federaalka etoobiya waxaa xubno ka ahaa ambasador maxamuud dirir oo horena xilir kala duwan oo wasiirnimo ka mid yihiin uga soo qabtay dalkaasi ambasador shamsudiin axmed ambasador burhane fasaha iyo mas-uuliyiin kale wasiirka gaadiidka dowladda federaalka etoobiya axmed shide oo munaasabadda xilwareejinta madaxweynenimo ee somalilan ka hadlay waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka somalilan sida quruxda badan ee wanaagsan aad doorashada u gasheen natiijo fiican aad ku soo muujiseen taasoo caalamka oo dhan u riyaaqay inaad tihiin tusaale dimuqraadiyadeed gobolkeenna axmed shide wasiirka gaadiidka etoobiya waxaa sidoo kale uu ka hadlay xidhiidhka ka dhexeeya somalilan iyo etoobiya waxaan leenahay etoobiya waxay kuu fidinaysaa wada shaqayn iyo wax wada qabsi iyo iskaashi ballaaran etoobiya waxay xoojin doontaa xidhiirka labada shacab wada shaqaynta iyo iskaashiga dhaqaalaha ee dowladda etoobiya iyo somalilan waxaanu leenahay wuu sii xoogaysan doonaa marka waxaan salaan gaarana ka wadaa ra-iisul wasaaraha etoobiya prime minister hayle mariam lasale iyo dowladdiisa iyo shacabka etoobiya dhinaca kale wafdi ka socda dalka jabuuti ayaa iyana goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay munaasabadda xilwareejinta madaxweynenimo ee somalilan waxaanu ka koobnaa koob iyo toban xubnood waxaana hogaaminaya wasiirka difaaca cali xasan bahdoon islamarkaana waxaa xubno ka ah wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud wasiirka waxbarashada ee jabuuti mustafe maxamed iyo sidoo kale wasiirka beeraha biyaha iyo deegaanka maxamed cawaale waxaa kaloo xubno ka ahaa shan mudan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi jabuuti sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka socda aqalka madaxtooyada ayaa iyana ka mid ahaa wasiirka difaaca ee dalkaasi cali xasan bahdoon oo wafdigaasi u hadlay ayaa ka warbixiyey sida uu arko socdaalkooda ay ku yimaadeen somalilan waxaan jeclaa inaan hambalyeeyo ama ku hadlay magaca wafti balaaranee wado waxaan nahay dad midaan nahay waxaan ku soconnaa oo ku faraxsannahay saa lagu soo dhaweeyey sida qurux badan inoo soo dhaweeyey markaan midnay markaan midnay airboortka ilaan inoo soo dhaweeyey waftigaan ku faraxsannahay waa shabab gaar waxay matay meeshaan joogin maanta hambalyo iyo salaan aan ka siino madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti marada koobaad ummadda jibuuti ayaanu soo gaarsiinaynay waxaan iska arsanaa dad dalkoodii jooga dad abtiyaashood qaraabadoodii walaalahood ehelkooda jooga iska arsanaa hambalyo aan leenahay saad ku dhamaysteen iyo guushaad gaadheen ducaa iyo salaan aan ugu darnaa asalaamu calaykum dhinaca kale xildhibaan safiya cabdinuur oo kamid ahayd wafdi ka koobna xildhibaana oo ka socda dalka kenya oo iyana martida halkaasi ka hadashay ka mid ahayd ayaa waxaa hadalladeedii ka mid ahaa hambalyo hambalyo ummadda somalilan hambalyo madaxweynaha la doortay hambalyo hambalyo madaxweynehe silanyo inikoo dhan baa inii hambalyeynaya anoo ku cadleeyo cod gabar lasoo doorto gabadha ugu horeyso kenya laga soo dhoorto inay xildhibaanka gasho salaad toos baan wadaa oon ka wadaa majority leaderga kenya maanta wuu nala socon lahaa laakiin shaqooyin badan baa kenya u yaaleen toos buu noogu soo diray inaan inii soo hambalyeeno oon salaan qaasa usoo dirno madaxweyne silanyo iyo madaxweyne elect muuse bixi geesta kale waxaa iyana halkaasi ka hadlay safiirada midooda yurub holland ingiriiska sweden iyo mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin kale waxaanay ku dheeraadeen doorashada dimuqraadiyadda iyo hanaanka xilwareejinada ee somalilan oo ay ku tilmaameen mid muujinaysa qaangaadhnimo siyaasadeed waa sida ay isu daba mareene barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa